haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qoyska iyo haweenka waxaa soo diyaaray si uu soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegaysa in laba boqol afar iyo toban milyan oo haweena oo ku jira da'da taranka oo ku nool waddamada soo koraya ee raba in ay ka fogaadaan amaba kala dheereeyaan uurka aanay adeegsan qaabka hortag oo casriya qorshaynta qoyska waxa ay xoojinaysaa xuquuqda hooyada iyo aabbaha ee ah in ay go'aan ka gaaraan tirada carruurta ah ee ay jecel yihiin inay isu dhalaan iyo inta sano ee u dhexaynaysa amaba ay isu jirsanayaan ilmahooda barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaannu dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa faa'iidada kala dheeraynta ilmaha iyo hababka ugu wanaagsan ee ay hooyadu u mari karto in ay kala dheerayso ilmaha dhakhaatiirta ayaa badanaa ku taliya in ay carruurtu isu jirsadaan ugu yaraan laba sano taas oo ay sheegaan inay ka hortegi karto dhimashada hooyooyinka iyo carruurta waxaa intaasi dheer in kala dheeraynta ilmaha ay faa'iidooyin badan u leedahay hooyada doctor cabdiraxmaan cali mahdi awkombe waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadka iyo xanuunnada ku dhaca haweenka oo ka howlgala cisbitalka gargaar ee magaalada hargeysa ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay in hooyooyinku ay naaska nuujiyaan muddo laba sannadood taa micnaheedu waxa weeyaan in carruurta ay kala korto muddo laba sannadood ay carruurta kala korto waayo horta faa-iido weyn ugu jirta maxaa markaa looga baahan yahay in loo kala koriyo ubadka waxa weya laba saddex qeybood baa markaa loo kala qaadaa waxay faa-iidada hooyadu ka helayso inay ubadku kala koraan faa-iidada ka helayo ilmaha yar inu koro oo ay hooyadu kala koriso iyo faa-iidada qoys ahaan laga helayo in ubadka la kala koriyo saddexdaa qaybood baa markaa loo kala dhigaa marka deerto hooyada markaynu kasoo qaadno faa-iidada ka helayso inay ubad kala koraan waxa weya run ahaantii hooyadii waxay helaysaa waatana walacbaa ku dhacaya deetana waxay cuntadii cuni mayso haddana urbay qaadaysaa waa dhalaysa haddana dhibbaxda ku dhacaya marka haddaanay muddo helin muddo ay ka kabato oo nafaqadeeda jirka iyo waxooda ay kusoo noqdaan waxa weye dhibla-aan ba ku dhacaysa hooyada markay si degdega uur yeelato sidan ubadkan aan la kala koreynayn markay uurka galaan hooyadu dhibla-aan baa ku dhacda oo nafaqa darri badan baa ku timaada taasaa keenaysa taasaa ah markaa horta arrin weyn oo dhibaato ku ah xagga hooyada ta labaad way u nugnaanaysaa xanuuno badan way u nugnaanaysaa ta labaad saddexaad dhiigbax baa ku iman kara oo markay ubadku bataan ee isku xigaana waxa weya makaankaas adkaanayo gahayraya ama jilacaya oo noqonaya mid aan ururin oo aan dhiigga joojinayn marka inta badan dhiigbax badan baa ku dhacaa xilliga dhalmada marka dhibaato badan bay ku haysaan hooyadu inay markaa carruurta isu dhadhawaadaan carruurteedu in ilmaha la nuujiyo muddo ku filan ayaa sidoo kale faa'iido weyn u leh ilmaha iyo hooyadaba sida uu mar kale faahfaahinayo doctor awcombe naasuujintu waxay leedahay ama ku jira waxa difaac badan oo ilmaha iska difaacaya cudurada kale oo dhan dabeetana waxay noqonaysaa naasuujinta markuu qaatay in yaraa koro hooyadii dee naaskaad usiinayso ama ay kala korinaysaba waxay helayaan inuu yaraa jaalis fiican buu uhelaya naaskii hooyadii inuu shaqo difaac badan uu ka helo cuduradii ku dhici lahaa oo dhan dabeetana shub shubanadan ama waxyaalahan hadda aad dadkaynu aada nooga hadla ee yidhaahdo ummadda carruurteen waxay aada u dhintaan shintirka waxay ka yari taasirtiiba ka baxaysa haddii uu ilmihii yaraa uu helo wakti fiican oo hooyadu ku koriso waayo isagoo kii hore kixi marka dee mid kala gala haddana dee haween kii dambe keergarantahay kii hore uusha ka baxaya marka ay hooyada nuujiso ilmaheeda muddo laba sano ah ayaa ka sokow faa'iidada caafimaad ee ay u leedahay hooyada ilmaha yar ayaa waxaa dhinaca kale jira faa'iidooyin kale oo ay qoyska labsad ahaantiisa u leedahay taas oo ay ka mid tahay in qoysku u baaqdo dhaqaale iyo wakhti kaga bixi lahaa in ilmahooda yar ay cisbital la taagnaadaan waa kan mar kale doctor awcombe markay hooyadu ay ubadkii ay ku kala koraan aabihii hooyada wakti fiican bay soo helayaan talabaad dhaqaalo badan oo kaga bixi lahaa daweynta ama hooyada hala daweeyo oo daweyn hala siidida kordhinaya ama walackedaale ama dawooyin la siin lahaa ilmaha yare suba ku dhacaya ama xanuunsanaya waxaasoo dhan waa khasaar lacag aan loo baahnayn baa ka baxaysa qoyskii marka taasna way ka baxaysaa marka marka faa'iidadu ma aha mid ku kooban hooyada mid ku kooban ilmaha yar qooba laakiin qoyskiina ku kooban tahay ilmihina ku kooban tahay hooyadina ku kooban tahay xaawo ibraahim maxamed waa hooyo haysata carruur isku nuug ah oo toban ka badan oo calooshuun isu baneeyey waxa ay sheegaysaa in duruuftaasi ay tahay mid ilaahay keenay waxaase ay aaminsan tahay in isu dhowaanshaha carruurteeda ay ugu wacan tahay in muddo gaaban kadib ay carruurteeda naaska diidaan ilmaheyga horta waa isku nuunuug ma fahantay kii caloosha duu ku jira kii kale ama kii oo fariisanaba kii kale caloosha ku jira ma garatay ilmihii waxaa saas ay kala rooyin maaha hal sano bay iska weyn ilmaha inay ilmahaaga isku nuug noqdaan adiga maa u qasday oo sidaas jeclaystay mise duruuftaa ka dhigaysa wallahi daruuftaada iga dhigta walaasheedii maxaane kii oo fariisana kii kale caloosha iigu jiro daruufka daruuf ilaahay keena hadduu yahay seenaha marka duruufta duruufta macnaha keenaysa in ilmihii isku nuug ay noqdaan maxaa ka mid ah waxaa kamid ah ilmaheyda badi waxay u badan yihiin mid naasba ma nuugaan ma garatay naaska waa diidaan ciyaalka midaaba daroona oo i sheeg ilaa iyo sanadkiiyo laba bilood ii nuugayaaba fiican inta kale naasmada ii nuuginba umusha markaa ka baxa adiga afartanka daab ku jiro baxaloosha dub cunuga ii galin waayo duruufaha ay haatan ku jirta xaawo waa kuwo tusaale nool u ah qodobada uu ka hadlay doctor awkombe hadda midka dushi ifar haddaa aragto adiga shaadanayo wuu iga fuuq baxay ma garatay xaal oo dhan baa la dhafraayay hadda cunuga mariin buu igu yahay hadda birtolaa isbitaal ina la seexdo ama la galo waa daruufka aan rabaa inaan isbitaalka wey ilmaha geysto oo goobaha ilmaha caafimaadka aan seexiyo adigaa shahaadanaayo noloshiisa iyo indhihiis baa arag xaliindaa le isla saaray ma garatay marka ilmuhu ay naaska diidaan iyagoo aad u yar waxay badisaa fursadda uu ilmo kale uurka ku geli karo iyadoo ay hooyadii weli jilicsan tahay oo aanay ka soo kaban daalkii uurka iyo dhiiggii ka baxay xilligii dhalmada shukri cabdulqaadir waa hooyo haysata dhowr carruur ah oo deggan magaalada beledweyne oo labada isugu dhow carruurteeda ay kala weyn yihiin ugu yaraan laba sano sida ay ii sheegtay shukri ma qaadato wax dawo ah oo ay ku kala dheeraynayso ilmaha waa maxay haddaba sirta ka dambaysa kala dheeraynta ilmaheeda waxaa u kala dhexayso laba sano afar sano saddex sano ayaa u kala dhexaysa ilmaheeda iyadoo ta ilaah amarkiisa ayaa anigana taxadir kaga sameeyey sababtoo tahay haddaan cunugeyga naaska aan ifirdhay aan u siiyo maxaan ogaaday inaan caadada ay iga ay imaanaynin oo sababtoo tahay haddaad cunuga naaska ugu dadaashid hooyada ma imaanayso inay uur yeelato haddaad cunuga naaska haqdarka xilliga uu rabay aaba siinin markaas maxaa imaan karo heerkeena imaan karo heerkeena hadday imaadaan hooyada markaas inay uur yeelato waa muhiimad balse cunuga mar walbo naaska iyo biyaha haddaad sidid hooyada isheeg muxuu ahaayeen heerkeediis imaan karni hooyada afartanka cunuga naaska hadday ku abaabiso ma imaanayo isheeg muxuu ahaayeen iskulug ma imaanayo doctor awkombe ayaan haddaba weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya naasnuujinta iyo kala dheeraynta ilmaha haddii dalabka badan caanaha ay jiraan oo caanihii naaska ilmaha yar aada ogala baxayo hooyadu markaa uur yeelamayso dee caanadii soo saar laha ilmaha ama samey lahaa o dhami waxay ku mashquulsan yihin caana soo saarkii marka taas horta ta ugu fiican ee ugu horeysa aan cidba kula talino in ilmaha yar naaska la nuujiyo oo aan caano iyo biyo kale aan la siin waa dadkina waxay aaminsaninta badan in naasku haraad wax leeyahay oo biyo ugu daraan maya biyo iyo wax tana aan la siin carruurta qaar ayaa naaska diida iyagoo aad u daayar sida ku dhacda hooyooyin badan sida xaawo aad codkeeda ku maqasheen qaybta hore ee barnaamijkan hase ahaatee shukri ayaa iyadu nasiib u yeelatay in ilmaheeda ay naaska nuugaan ugu yaraan laba sano waa maxay sirta ka dambaysa arrintaasi cunuga marka uu caanaha raboodo uu cunuga ooyo naasaha ayaan u badiyaa maalintii maxaad ka dhici karta inaan laba mar biyo siiyo inta kale aan naasaha siiyo habeenkiina naaska mu cunuga ku jiirtaa caano dhan ba uma dhaweeyaba wax caanaha ladhahay ma siiyo soomaalidana maxay tahay cunuga makasadaa lagu taagayaa isheeg maxuaha caanihii teemka makubeedkaga jiraa la siinaya cunuga marka waa waa wareeraya marka maxaa muhiimada maxay noo tahay inaan cunuga naasaha seen beri inaan naasaha u badino oona caano dhanba marka uu gaaro laba sano markuu gaaro cunug kabacdi inaan caano siino intaasna aan naaskayna ku abaabino iyo biyaha cunuga laisku siiyo hooyada markaas ilmaha u kala dheeraan karaan ayaka caafimaad ay ugu tahay cunuga caafimaadkiisa muhiimada ay ugu tahay cunuga iskununuga maamada iskununuga dhalaysa cunugeeda caafimaad kaba tiro badan ma helo waayo xanuunaan badan u marayaa naaska cuduro badan cunuga ka celiyaa waxaad sheegtay in laba sano in la nuujiyo ay fiican tahay taasna ay suurto gelinayso in hooyadii ay caadada ku dhici weydo oo caadadii soo daahdo markay caadada soo daahdana uusan uur meesha imaanaynin bal waxaad ka warantaa hooyada maanta soomaaliya joogta tusaale ahaan beledweyne joogta ee laba sano ilmaha nuujinaysa xaggee caanaha ilmahaas ka imanayaan macnaha maxaad isticmaashaa oo kuu suuro geliyey in caanihii naasahaagay ilmahaagii deeqaan laba sano maxaa deeqay hooyooyinka horta way kala caano badan yihiin waa sax hooyo maxaa jirta caanaheeda ay ku fillaan karin laba sano laakiin aniga ahaan sidii aan haddaan iska waramo in cunugeyga laba sano caanaha gaaraan cunugeyga koowaad caanaha way ku yaraan laakiin cilmihii ka dambeeyey inay naasaha cunugeyga caanaha ay saaid u noqdaan yani kulley fitiiminaad cunana hadda ma jirto balse waa shaaci caanaha iyo waxyaalahaas waan iska badsadaamugiyo wax kaleeto oo hadda dheeri e cunugeyga kuma sameeyo marka waa lakala caano badan yahay cunug walba si nuudinta ugu basan hooyada u caano badanaysaa haddaad cunuga naasaha ka yarayso ma yeelanayo isheed caano badan ma yeelin haddaa ma adka belisinna mar walbo waad jillanaysaa oo caano waa helaysaa cunug wuu helaya caanaha mid ayaama saddex sano nuujiyey oo waaba iska waan ka goon waayba naasihii u bartay caano dhan buu diiday waan kusii wado marka marki dambe unba waa akamiakadi waxba ku tari maayo adigana wuu kulii waayen waaba xaqi loogu talagula kabaxe ka jara kaga ama kaga jaraya maxaa haddaba la gudboon hooyooyinka jecel inay ilmaha kala dheereeyaan ee sida shukri oo kalena aanay u suurto gelin inay carruurtooda nuujiyaan muddo laba sano ah amaba ka badan sababta waxay doontaba ha noqotee doctor cabdiraxmaan awkombe ayaa ku talinaya waxa u banaanta horta runaanti waxaan ahnaa inta badan naasku laga badbaado leeyahay ama urka laga badbaadi kara qura waa lixda bilood ugu horeeya micneheed intaan ilmuhu ababin laakiin markuu ilmuhu ababay cuntadii bilaabo ama caanaka lagu kabo waxaa dhacaysa naaska caanihiisagoo yaraanaya deetana waxaa bilaabmaya muxuaha hormoonadii uurka sameynayay marka xilligaa wey xilliga loo baahan yahay in la kabo micnaa lagu kabo dawooyinkan ubadka lagu kabariyo oo noqdo qaar bakimiina qaar irbadaa qaar gacanta la geliya kana kaanka la geliya intaasa u banaan markaa hooyada isticmaasho dawooyinkan loo isticmaalo kala dheeraynta ilmaha ma jiraa wax walaaca oo dumarku ay ka qabi karaan runaantii casho warda waa arrin fiican oo u baahan dadkeena in aada looga qanciyo inkastoo ay berigii hore aada uga baqasan laakiin ninka aada loola qabsadeen waxa dawooyinkan ilaac ma lahaa dawooyinkan ilaac ma lahaa wax cudur ay keenaana ma jirto waxa weyan waa wax lagu nasan karo oo ay lagu kala badbaadi karo oo ay ubadkiyo hooyadu ay ku badbaadi karta inaan uur yeelan marka horta dawooyinkana dawooyin fiican weeye oo kala nooc nooca oo aan u eegno hadba xaaladda ay hooyada ku jirto waayo qaarkood baa marba caafimaadka hooyada ku xiran yahay in nooca la siinayo nooc ay ku xiran tahay waa talabaad waxa weyan waxaan u eegnaa haddana muddada hooyada dee dawooyinkay qaadanayso oo imika kiniinko kale dee inta badan haddii muddo badan laba sano ay noqonayso dama ma jeclin in la qaato laakiin waxaan oo dhan waxay ku xiran yahin hadba xaaladda caafimaad hooyada ku jirto wax dhibaataana ma keenaan micneheeda ma aha wax dhasha ka kaxeynaya sideedaba ma noqon karaan dawooyinkan la qaato mar alle marka dawooyinkan la toojiyo markiiba urka waa la yeesha waayo waxa qura ee dee aan muxuu ahaa waay kiniinka daba qaadanayso habeenkayda isowda way wareysan kartaa irbadan laisku mida marka waktigooda dhamaado markiiba waa wareysan kartaa kan makaanka laga saaro marka laga saaro markiiba uurka way qaadi kartaa marka wax dhasha kaxaynaya oo boqol kiiba boqol kaxaynaya ma jiraan ayada ha ogaadaan
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku eegayay faa'iidada kala dheeraynta ilmaha iyo hababka ugu wanaagsan ee ay hooyadu u mari karto inay kala dheerayso ilmaha intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin dhegaystayaal idinkaga tegayaa nabadgelyo
intaana dhegaystayaal waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska casho ibraahim aadan caashicuud ayaa nala socodsiinaysa